wararka la xidha weerarkii shalay ka dhacay baarlamaanka waa bartamaha magaalada london ee cariga ingiriiska ayaa sheegaya in xogta dhibaatada weerarkii ay isbedeshay kadib markii xalay saqdi dhexe uu booliiska magaaladaasi qabtay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayay waxyeelada uu geystay nin lagu tuunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey warbixin kooban waxaa inooga hayaa wariyahayga jaamac bulla jaamac ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay meel aan ka fogeyn baarlamaanka boqortooyada ingiriiska ee magaalada london inta hadda la og yahay hal ruux ayaa weerarkan geystay waxaana uu hub ahaan u isticmaalay gaari uu watay iyo toori sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada amniga london oo v o eda la hadlay ayaa sheegay weerarkan inuu u dhacay laba nooc ugu horrayn gaari uu watay ninka weerarka geystay ayaa buundada caanka ah ee westminister dadka ku jiiray marka xigana waxa uu weerar ku qaaday askari taagnaa iridda baarlamaanka oo gacan hadal ku dhex martay albaabka ugu dambayntii askarigii ayaa la tooriyeeyey ciidanka amniga ee magaalada london ayaa ku sheegay weerarkan mid argagixiso inkasta oo ay sheegeen in uu baaritaankii weli socdo wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan isla magaaladaas ayaa inoo sharaxayo sida ay wax u dhaceen aad baa umahadsan tahay jaamac guud ahaan waxaad moodaa in magaalada tan london feejignaanteeda si weyn ay uga shaqaynayaan bilayska laguna ammaanayo jawaabtii deg dega ahayd ee shalay ay bixiyeen markii weerarka uu ninka ku qaaday wadada caanka ah ee westminster bridge iyo baarlamaanka dalkan britain waxaa iyadana soo korodhay tirada dadka dhimashada ah oo bilaysku ay sheegeen xalay xilli dambe shir jaraa'id ay qabteen in dadka dhimashada ay gaadhayaan hadda shan qof uu ku jiro ninkii dhintay bilaysku ay toogteen ee weerarka geystay iyo sarkaal ka tirsan ciidanka bilayska ee ilaaliyo baarlamanka oo magaciisa lagu sheegay keith balmer oo afartan iyo sideed sano jir ahaa waxaa kaloo iyadana guud ahaan muuqata in dhaawaca hadda afartan uu gaarayo oo ay tiradu aad iyo aad u korodhay dhanka kale duqa magaalada london sadiiq khan oo warbaahinta la hadlay weerarka kadib ayaa hadallo mahadcelina iyo dhiiragelin isugu jira la wadaagay bulshada reer london iyo caalamka oo dhan
waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo anigoo ku hadlaya magaca reer london oo dhan booliiska iyo hay-adaha gargaarka deg dega oo muujiyey geesinimo dheeriya xilli lagu jiray duruufa adag waxaa la hadlay kusimaha taliyaha booliiska greg macy oo ah hogaamiye qaran marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga booliiska mark rally waxaanan joogtaynayaa xidhiidhkooda sadiiqan oo sharaxayo magaalada london iyo in uusan weerarkan waxba ka bedeli doonin ayaa waxa uu yidhi
waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadka london ku nool iyo kuwa booqanayaba inaysan welwelin magaaladeennu waxay ahaanaysaa mid ka mida magaalooyinka ugu nabadgelyada badan dunida london waa magaalada ugu wanaagsan adduunka
xarbi cilmi saalax waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee brent oo ah qayb ka tirsan deegaanada magaalada london xarbi ayaanu wax ka weydiinay waxa ay dadka soomaalida ah iyo muslimiinta kaleba dareemi karaan xilligan oo kale runtii maadaama aan soomaali jinsiyadeena tahay haddana dad oo wadamadan u dhashaan ka mid nahay waxaa ficnaan lahayd inaan xoogaa isku duurnideenoo kala muujino sida ay dadka wadaniyiinta ah oo kala camal ay u dhaqmaanaan inta badan u dhaqanno haddana waxaa muhiim ah inaynan annaga aynan iska dhigin dad maaragtay waxaayoo kale ama raacsan ama taageera oon u fahanno inay tahay wax maaragtay waddan walba oo joogta ka dhici kara dadka soomaalidana runtii meelahan waxaa lagu yaqaanaa dad xoogaa hawshooda kale iska wato oo aan waxyaalahan badan aan shaqo badan ku lahayn marka waa jiri karaan qolooyin ulajeedo gooni intay ka yeelato ama qolooyin gooniya inay u saarayso jecel kadib howlgalladii ay fuliyeen ciidamada amniga ee magaalada london iyo khudbadihii ay jeediyeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi teresa may iyo duqa magaalada london sadiiq khan london xalay waxa ay ku seexatay degenaansho